أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته camaliyada istishhaadi ah oo lala beegsaday goob isu imaatin oo ku taala magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen shaqaale iyo xubno kala duwan oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ka dhacday gudaha magaalada muqdisho ganacsato soomaaliya ayaa dil iyo boobantiyadeed loogu geystay dalka koonfur afrika xilli ay sii kortay dhibaatooyinka ay la kulmayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi dagaal culus oo u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo cafarta ayaa ka socda gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed oo ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa si bareer ah dad shacab ah ugu dilay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya howlgollo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajar ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa daa furtay mashruuc ballaaran oo isugu jira gurmada caafimaad iyo dacwo oo laga wada hirgelinayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi shilgaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaalka bisha muxaram kuna afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa camaliyada istishhaadi ah oo lala beegsaday goob ismimaatin ah oo ku taala magaalada muqdisho taasoo ay ku sugnaayeen shaqaale iyo xubno kale oo ka tirsan kooxdii riddada soomaaliya ismaaciil salaad guleed ayaanu ka waraysanay aad baad umahadsan tahay walaalka een xalay mujaahidiinta camaliyad istishhaadiye ah ayay ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya camaliyaddu waxay ka dhacday agagaarka xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya halkaas oo ah goob aad loo ilaaliyo islamarkaana ay adag tahay in dadku ay u dhowaadaan een camaliyaddu waxay ka dhacday goob isku imaatin ah oo ah aag u xiran shaqaalaha murtadiinta oo isugu jira howlwadeenada ka howlgala wasaaradaha murtadiinta sirdoonka iyo sidoo kale saraakiisha kooxda riddada soomaaliya waana goob ammaankeeda uu ahaa mid aada loo adkeeyo oo ay adag tahay in dadka iyo gaadiidkuba ay u dhowaadaan taliska ciidanka mujaahidiinta oo war kooban kasoo saaray camaliyadaasi waxa uu sheegay in camaliyadii istishhaadiyada ee xalay dhacday lagu dilay ilaa sagaal iyo toban murtad halka lagu dhaawacay tiro intaa ka badan n waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato n sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray dhismihii isku imaatinka iyo sidoo kale gaadiidkii ay wateen murtadiintii halkaa ku sugneed oo iyaguna halkaa ku burburay sawiro laga soo qaaday goobta camaliyadu ay ka dhacday oo lagu baahiyey baraha internetka iyo baraha bulshada ayaa lagu arkayey meedadka murtadiinta iyo dhaawacyada oo laga daabulayo goobta camaliyadu ay ka dhacday ee isku imaatinka ahayd iyo sidoo kale burbur xoogan oo dhismaha soo gaaray kooxda riddada oo iyaduona ka hadashay camaliyadaasi waxay qiratay in murtadiin fara badan dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen islamarkaana halkaasi ay ka dhacday camaliyad istishhaadiye ah oo lagu beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad iyo saraakiil murtadiin ah camaliyadanna waxay qeyb ka tahay howlgalada mujaahidiinta ay ka fuliyaan muqdisho oo lagu beegsado xarumaha murtadiinta ee ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan xarumaha xasaasiga ah ee aadka loo ilaaliyo ee ku yaala magaalada muqdisho halkaasoo mujaahidiintu ay hore camaliyaad noocan uga fuliyeen xildhibaano ka tirsan riddada ayaa iyaguna ka hadlay camaliyadii xalay muqdisho ka dhacday xildhibaan lagu magacaabo xildhibaan ciid oo kamid ah xildhibaanada riddada wuxuu sheegay inay aada uga walacsan yihiin islamarkaana ugu xun yihiin in mujaahidiintu ay camaliyad ka fuliyaan meel u dhow madaxtooyadii laga maamulaya kooxda riddada iyo xaruntii sirdoonka riddada sidoo kalena wuxuu intaa raaciyey in amniga magaalada muqdisho uu faraha ka baxay runtii waa arrin xun arrin fool xun arrin laga argagaxo waaye in magaaladii santarkeedii weliba xaruntii nabad sugidda qaranka iyo meel aan ka fogeen madaxtooyadii dalka in dadka intaas la-eg lagu gumaado dowladdana aysan ka warqabin runtii amniga dalka soomaaliya iyo caasimadda muqdisho waxaad moodaa inuu maalmahan dambe ka soo daraya hadda aaduu faraha uga sii baxaya ganacsato soomaali ah ayaa dili oo boobaant yadeed loogu geystay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dhibaatooyinka ay la kulmaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi warbixinta warkan waxaa hayaa xarta abduqaadir kooxo hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa saacadii lasoo dhaafay dil dhac iyo afduub ka dhan ah ganacsato soomaaliyeed ka geystay magaalooyin ka tirsan dalkaasi xaafadda new brighton ee hoos tagtaa magaalada port elizabeth ee dalkaasi koonfur afrika ay kooxo tuugo ah oo koonfur afrikaan ah si bareer ah ugu dileen qof muslima oo kasoo jeeda soomaaliya kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey guuleed dilka qofkaasi soomaaliga ah kadib waxay burcaddu boob iyo biloloqo kula dhaqaaqeen dukaanka ay ku dhex dileen ruuxa soomaaliga ah qof goobjoogaha ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka badbaaday milkiilaha dukaanka runtii halkan waxaa ka dhacay dil iyo maaragtay dhibaatooyin badan oo loo geystay iyo boob dukaankan aan dhex taagannahay wuxuu ku yaallaa xaafadda la yihahdo new brighton red location xafiis qayb la yihahdo ku yaallaa halkan waxaa lagu dilay walaal soomaaliyeed oo magaciisa la yidhahdo guuleed oo dukaanka ka shaqaynayay sidoo kale waxay doonayeen oo ilaahay badbaadiyey ninkii dukaanka iska lahaa inay dilaan bay doonayeen laakiin ilaahay baa badbaadiyey oo wuu gabaday meel buu ku dhuntay waxaa intaa ka dhacday halkaa kadib dukaankii way rarteen laba gaari bay soo afduubeen ay ku rarteen gaariga wixii dukaanka wixii yaallay wiil bay dileen ninkii dukaanka lahana ilaahay baa badbaadiyey xabaday ku rideen dhowr ah laakiin ilaahay baa badbaadiyey xabadihii kumaysan dhicin boobna meeshii uu ka dhacay dukaankii way rarteen waa dhacdan lagu cusub dadka waa la dili jiray waa la dhici jiray laakiin dukaan dhan in la rarto runtii waxay nagu tahay arrin uguba dhacdooyinkan way soo noqnoqdeen ummadda soomaaliyeedna way ku soo laalaabteen in badan kan ma ahan muddo badan bay waxaan dhacayeen oo dhowr sano ah tobannaan sano ayay dhacayeen waxaan dhibkan uu ku tagnaa soomaalida waayahan dambe waan ka raysannay laakiin hadda way soo noqdeen baad mooddaa dhici baa batay dilkii baa batay in badan baa waxaa dhacdo in la qoro kaysas dadkii meydkiina la qaado laakiin wax aan laga qaban inay faldambiyeedkan ku soo noqnoqday ummadda soomaaliyeed dilkeeda la caadaystay habeen iyo maalin la dilayo oon cid isdabaracaysa aysan jirin inay maaragtay wax ka qabtaan runtii waxaan dhihi lahaa dowladda in lagu dabagala ay u baahan tahay dhacdooyinkan dhacayo dhacdooyinka noocan oo kale in la rikoor gareeyo la dabagalo dowladda waxna laga qabto dhanka kale kooxa burcad ah ayaa afduubtay qof ganacsade ah ninka afduubka loo geystay ayaa magaciisa lagu sheegay xaaji cabdiraxmaan maxamed xaws kaasi oo caan ka dhex ahaa gudaha soomaalida koonfur afrikaanka ganacsadahan ee sabtidii lasoo dhaafay laga afduubtay meel duleedka kaga beegan magaalada king wilamistown ee dhacda gobolka eastern cape eheladiisu waxay sheegeen in ganacsadahan aysan nolol iyo geeri midna ku hayn gaari uu watay ayaa la sheegay in lagala degay oo ay dhexda u galeen kooxo burcad koonfur afrikaan ah halkaasna ay ka afduubteen xilli uu ka yimid goobtiisa shaqo kuna sii jeeday hoygiisa mahadsanida xaaris dagaal culus oo u dhexeeya qowmiyadaha soomaalida iyo cafarta ayaa ka socda gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya dagaalo culus ayaa dib kaga qarxay deegaano dhowr ah oo dhaca galbeedka gobolka city ee dhulka soomaali galbeed halkaas oo laga soo sheegayay iska horimaadiya ay qayb ka yihiin ciidamada xabashida etoobiya wararka ka imaanaya deegaanada candhuufo iyo madani ayaa sheegaya in iska horimaadyo saacado badan qaata ay ka dhaceen maleeshiyaadka liyu booliska canfarta oo taageero ka helaya ciidamada federaalka xabashida etoobiya ayaa la sheegaya in dhowr jaha ay ka weerareen halka loo yaqaana lafaha ragga ee duleedka candhuufo waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo saacado badan qaatay goobjoogayaal ayaa sheegaya in dagaalkii ka dhacay lafaha ragga uu markii dambe ku fiday degmada candhuufo balse ciidamada xabashida etoobiya oo adeegsanaya hubka culus ayaa maleeshiyaadka canfarta u difaacaya gacankuhaynta magaalada tobannaan ruux oo ah dhinacyadii dagaalamayay ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dagaaladii shalay mid ka mida dadka deegaanka ayaa ka warramaya siday wax u dhaceen iyo kaalinta ay ciidamada xabishida etoobiya ku leeyihiin dagaalada waxaa maanta saaka aroortii hore dagaal soo qaaday afartii iyo liyu booliiskoogii oo isla socda waxay soo qaad dagaalkii ay soo qaadeen maantana way ku jabeen halkaa waxaa ka gaadhay dhib weyn waa la eryaday iyagii oo la eryanayo waxaa laga saaray dhufays ay gidhibka odhanayeen halka ay fadhiyeen dhufays labaadna waa laga saaray oo xadhikaroor meel la ydhaahdo ah xilligaa iyagii oo la baacsaday oo lala kacay oo haddeetoola ilxun waxaa gurmad soo sameeyey ciidamadii etoobiya oo calankiisii taas soo kala dhex galay saacaddu markay koow iyo tobankii ahayd sidaas buu dee dagaalkiina ku joogsaday wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaallo kale ay ka qarxeen aagga madani halkaasoo ay weeraro rogaal celisa ku qaadeen ciidamada ismaamulka canfarta duqeymo culus ayaa loo geystay guryo cowshado ka samaysan oo ay degganaayeen dad xoolo dhaqataa maleeshiyaadka soomaalida ayaa la sheegayaa inay difaacayaan aagga madani deegaankaasi oo dhowr jeer martigeliyay dagaallo lagu hoobtay waxaa xusid mudan in dhinacyada dagaalamaya ay gurmadyo toosa ka helayaan maamulada fadhigoodu yahay magaalooyinka jigjiga iyo sameera kumanaan ka tirsan ciidamada itoobiya ee la geeyay dhulka lagu hardamaya ayaa qaatay kaalin ah in canfarta ay u difaacaan magaalooyinkii horey ay uga qabsadeen gobolka city sida uu mar kale sheegaya mid ka mida dadka deegaanka militariga etoobiya kolna kama noqon dhexdhexaad arrinta soomaalida iyo cafarta ciidamada etoobiya si cad ayay ugu hiiliyeen wax kasti waxaa inoogu filan caddaymo garbaciisa wixii ka dhacay ciidamadii oo jooga ayaa dadkii la laayay oo la xasuuqay oo maad aragtay iyagoo daawanaya xasuuqii iyagoo arkaya iyaa dumar odayaal dad waaweyn la laayay marka dadkii nagta laga dhiibay oo dee si xun loo dilay oo intaa oo meyda uu daadsan yahay yaa wixii hadhay ciidamada etoobiya intay qoraalladoodii keeneen iyay ku soo rareen oo waa kay muli ku soo daadguriyeen taliyaha qaybta bari ee taliska abay axmed ayaa bishii lasoo dhaafay sheegay in ismaamulka canfarta uu gobolka city kula dagaalamayo waxa uu ugu yeedhay maleeshiyaad argagixiso ah oo uu ula jeeda dadka soomaalida xoolodhaqatada mahadsanid walaalka waa xasaan maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa si bareera dad shacbaha ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka casaam carafaad iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta shaqo maalmeed ay ka dhigteen dilalka dhaca iyo xarag ay kula dhaqaaqaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay dalka soomaaliya ayaa waxay markale maleeshiyaadka ridada laba qof oo shacab ay ku dileen magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaara oga dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxayna maleeshiyaadka murtadiinta dilkaasi u geysteen hooyo iyo gabadheeda oo ka mid ah bulshada magaalada waxaana warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ehilada dadka halkaasi lagu dilay iyagoona sheegay sida ay wax u dhaceen wallaahi maamo ayaan horta markay dhacaysa xaadir may aheen laakiin waa laisoo sheegaan gurigeygaan joogay gurigiina la xabadaynayo laydhahay waa soo cararay haddaan soo cararna walaashay oo meel taallo eedaday ruux baxaysa aragnay eedadii aan la oro dadna la ordeen ani walaashay aan daboolay haddaan daboolnay bes haddana eedadii waa dhimanto dhaxda iyadoo lagu sii wadaana la dhahay waa la soo ceshay kabacdi si ay dhiidaan u qaadanay gardaroon nagu diliyey waxaan ka galabsano mana waxaan kama halaynin ciidan waaye dowladda ka tirsan yahay dariis dowladda wataa markay dhahays xaafadda ilma joogo xaafad kalan joogo taleefon waan ku maqlaa laysoo diray gabadhaa la dilay oo walaashaa aheed iyo hoo- gabadheedaa lii dadaa taleefon uu soo diray gabaraa ii soo dirtay dareenkayga baa haddaa baarkay dhex yaalaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shaqo maalmeed ka dhigtay dilalka kufsiga dhaawaca iyo dhacabaad ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay dalka soomaaliya waad mahadsantahay cazaam howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga alla ah ayaa ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer oo ku hoos jira gumaysiga salabiyiinta kenya sida uu ku warramayo marwaan maxmed howlgalladan oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ayay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga hiiraan galgaduud jubbada hoose shabeellaha hoose gedo iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta xabashada etoobiya ee deegaanka halgan ee bariga wilaayada hiiraan isla hiiraan qarax ka dhacay duleedka buulo burdo ee wilaayada hiiraan ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askar oo murtad ah laba kalena way ku dhaawacmeen isla sidoo kale wilaayadii hiiraan waxaa faahfaahin laga helayaa dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo laba maalin ka hor ka dhacay duleedka degmada buula burde dhimashada murtadiinta waxay gaartay kow iyo toban askari halka dhaawacuna uu gaaray afar iyo toban kale wilaayada galgaduud qarax mujaahidiintu shalay ka furiyeen deegaanka waniile ee duleedka degmada calleer ee wilaayada galgaduud ayaa lala egtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen saraakiil murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmeen laba sargaal oo lagu kala magacaabo ayuub qando oo ah taliyo horin ka tirsan maleeshiyaadka riddada cali xasan deexi oo ah taliyo maleeshiyaadka riddada ee macuusleyda wilaayada jubbada hoose qarax mujaahidiintu ay ku gubeen gaarin nuuca hartooba ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada ayaa shalay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay sideed askar oo murtadiin ah waxaana ku jira sargaal abaanduule urur ah wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer iyo saldhigga murtadiinta ee deegaanka bariire wilaayada gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday xerada xerkoobaad oo ay maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin degmada luuqa ee gobolka gedo dhanka gobolka wajeer ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah rurarka muslimiinta ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intii uu socday waxa uu dab xooggan qabsaday xerada waxaana jira khasaare kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas waxaa sii kordhay weerarada iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaas oo ay kala kulmaan dhigba xooggan waad mahadsantahay walaalka marwaan wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa dah furtay mashruuc ballaaran oo isugu jira gurmad caafimaad iyo dacwo gudbin oo laga wada hirgelinayo degmooyin deegaana ka mid ah wilaayadaasi walaalka bashiir muxidiin awaiman ayaa warbixinta warkan haya mashruucan oo isugu jiray gurmad caafimaad iyo mid dacwi ah oo ay iska kaashanayeen maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa ka bilowday degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada allah fadligii waxaa lagu guulaystay in laga fuliyo degmooyinka dhoobley xagar iyo afmadow iyo sidoo kale deegaanada hoostaga waxaan qayb ka ahayn kolonyadan oo markii ugu horraysa gaartay deegaanka yara oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada dhoobley halkaas ayaana noqotay goobtii ugu horraysa ee howsha ay ka bilaabato ugu horeyn dhakhaatiirta ka socday maktabka caafimaadka ayaa deegaanka ka bilaabay howlo baaritaan iyo daaweyn ah oo loo sameynayay bulshada qeybaheeda kala duwan daawadan kaniinkan waa malaari waxaa isticmaalaysaa afar subaxdii afar haweenkii ma fahan haa markay daawada malayrida dhammaato subaxdii hal habeenkiina hal jazaakum allahu khayran allah kuga caafiyo khaliifa wasaamayn khaliifa waayo insha allah daawadaada suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa sheegay inay aada u soo dhoweynayaan howlahan isagoona mahadcelin allah subxaanahu watacaala kadib u mahadceliyey maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose adeer hawl aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo dadku ay aad ugu farxsan yihiin annaguna aan ku farxsannahay oo howl caafimaad ayaa ka socota halkan dadku waxay heleen fursadayna weligood helin oo ah baadhitaan lacag la'aana oo baadhitaankii magaalooyinka waaweyn loo aadi jiray oo ilahay halkan ugu keenay oo wilaayada u soo dirtay iyo daawo sidoo kale lacag la'aana ee qaabka dadka loo daweynayo waxaa fadhiya laba dhakhtar dhakhtar haweenka iyo carruurta ayuu daweynayaa oo ku soo takhasusay dhakhtarna ragga iyo dadka waaweyn ayuu daaweynayaa wilaayada jubbada hoose waa wixii maarata loo soo idmaday waa rag la soo xulay ilaahay ha barakeeyo muddadu iyada kooban tahay ayaa haddana wax badan oo horumara oo maarata dadka muslimiinta ahaa oo gaar ahaan dadka deegaanada ku nool oo runtii maarata marka runta laga hadlayo aan heli jirin wax badan oo maarata sidanoo kalea marka wilaayadu aad bay u dadaalaysaa ilaahay ha xifdiya akhriya adduunba gurmadkan caafimaad ayaa waxaa dhanka kala barbar socday howlo dacwiyaha oo sare loogu qaadayo aqoonta bulshada taasoo ay fulinayeen ducaad ka socotay maktabka dacwada wilaayada saddexdan su'aalood markii la weydiinaya man rabbuka markii la yidhahdo rabbigayga allah way hadduu yidhaahdo waa guulaystay wamaa diinuka diin alislaam haddii markii maarata uu yidhaahdo uu ka jawaabo jawaabtuu si fiican u yidhaahdo waa guulaystay wamaa nebiyuka nebigaada waa kee nebigayga nabi maxamed waa hadduu yidhahdo waa guulaystay laakiin hadduu ka jawaabi waayo nin kastaana kama jawaabahayo waxaa ki jawaabahayo jawaabta haleelahaya oo ilaah waafajinhayaa nin kastoo adduunka allah ku bartay kuna caabudi jiray qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka yara ee loo sameeyey baaritaanada iyo daaweynta lacag la'aanta ayaa ka hadlay dareenkooda iyo siday ugu baahnaayeen gurmadkan daawa iyo baaritaano takhaatiir dibada hoose ka socoto aad u fifiican dadka wax badana loo qabanaa daawo fiican baa loo hayaa aad baa loo daaweynayaa marka daawada sayal ayay hayaan xanuunkiisa la weydinaa sidii loo haayo meeshii laga haayo adana meeshaasa laga taawiil qaadana marka xanuunkii daawada difaacaan baa lasa siin hayaa maasha allah wax lacag ma laga qaada marka maya oo bilaash ah soo dhoweyn badan baa meesha ka jirta maasha allah roogka maanta dareenka dadka ka waran aad baa dareemaha ay fiican yihiin dadka dhan waa joogaan haa adeegyadan la gaarsiiyey bulshooyinka ku dhaqan deegaana ka tirsan jubbada hoose ayaa ku biiraya dadaalada hagar la'aanta ah ee mujaahidiintu ay ku bixinayaan oo adeegidda bulshooyinka ku hoos nool shareecada islaamka ee ka santaagay gumaysiga iyo gacmo horsiga cadowga allah mahadsanid abu ayman ugu dambayntii shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa sidaa maqaadaya shilkan gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka bari oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashahadla dirirka ah ee isku magacaabay puntland shilkaha waxa uu si gaar ah kaga dhacay intaa u dhexaysa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo deegaanka kalabeyr waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay laba qofood labada nin ee ku geeriyootay shilka ayaa lagu kala magacaabi jiray cabdirasaaq maxamed xooleside iyo cali bashiir waxaana burburay gaarigii ay la socdeen oo ahaa nooca raaxada dhacdooyinka shilalka ayaa inta badan kusoo noqnoqday deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashahadala dirirka ah ee puntland kuwaas oo naftooda ay ku waayeen tobanaan ruux oo rag iyo dumar isugu jiray dhanka kale shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka koonfur afrika waxaa ku dhintay hal ruux oo soomaali ah oo ka mid ahaa soomaalida ku dhaqan dalkaas shilalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka nairobi iyo mandheera ee dalka kenya ay ku dhinteen laba iyo toban ruux oo soomaali ah waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madalaa insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu